wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato itoobiya ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare nafeed uu ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala dhulkaas shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada gursum oo ka tirsan gobolka faafan ee ay gumaysato itoobiya waxaana ku dhintay ku dhowaad toban ruux inta la xaqiijiyey waxaa shilkan ku nafwaayey lix ruux kuwaas oo ka mid ahaa dadkii saarnaa gaariga shilka galay oo noociisu ahaa gaari bas ah waxaa intaa dheer oo lasoo warinayaa in ay jiraan tiro dad ah oo ay dhaawacyo ka soo gaareen shilkan walow aan ilaa iyo hadda la helin tiradooda rasmiga ah gaariga baska ah ayaa waxa uu sidoo kale dulmaray mootobajaaj maraysay waddada waxaana sawiro laga soo qaaday goobta ay muujinayeen burbur xoogan oo soo gaaray mootada iyo gaariga dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay shilal galaafatay nolosha dad badan ayna ku dhaawacmeen kuwo kale